xilli marinka khaza la geergeliyeyshis xabad joojin ah isla markaana dufcadii ugu dambeysay maxabis weedaarsiga ee dhacdii sabtigiina soo dhaafay ayaa wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuuda benyamin netanyahu inuu dib u soo celiyey maxaabiis gaarayay laa boqol afartii todoba maxbuus oo nool kuwaasuu ka mid ah kobi lagu qafaashay weerarkii dhacay oktoobar toddobadeed labada kun saddex iyo labaatanka ee duufaanul laksa isagoona tilmaamay in tiradaasi ay tahay midaan la faafini karin maadaamaay tahay midaad u hooseysa siday bayse wakalada wararkii anadool ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegeen in yuhuudda ay awooday inay dib u soo celiso boqol sagaashiyo labo ka mid ah dadkii lagu qafaashay duufaanul laksa iyadoo boqol afartan toddoba ka mid ay nool yihiin afartii shan kalena ay geeriyooday intaay ku sugnaayeen qidaaca ghaza waxayna sheegeen in lixdan iyo saddex maxbuus ay ku hareen jeelasha kooxaha muqaawamada falastiin arrintan uu netanyahu ka dhawaajiyay ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dabyaaqadii toddobaadkii tagay marinka khaza uu ka dhacay wareejinta dufcadii koobaad ee midadka maxaabiista ee ku dhintay marinka khaza inta ay duqimuu socdeen netanyahu ayaa waxuu ku caniyaa inuu ka been sheego islamarkaana uu isdabamariya tirada rasmiga ee maxaabiista waana midday keentay in muddo saddex goor oo ku soo laabto kursiga madaxtilme ee maamulka yuhuudda isagoona xilka hayay muddo toddobiyo toban sano oo xidhiir ah waana ra-iisul wasaarihii ugu xilka dheeraa ee maamulka sahinada yuhuudda soo mara xaqiiqooyinkan ayaana waxay si caddaah uga qaadaysaa ku tagray falka ee netanyahu iyo kooxdiisa ku wadaan heshiiska xabad joojinta waxayna ciidamada yuhuudda duulaanka marinka khaza ku soo furteen ilaa iyo shan maxbuus oo keliya taa beddelkeedna waxay geyseen xasuuqaad u daran oo ay ku baabi'iyeen dad aad u fara badan oo shacab baabriye ah waxaana howlgallada ay ku soo furteen maxaabiistan ay dhaceen muddo laba goor ah waxaanuu marka koowaad ka dhacay deegaan ku yaala bartamaha xerada nuseyraad waxayna halkaasi ku soo furteen afar maxbuus iyagoona dilay saacad gudaheeda laba boqol toddobaatan iyo afar ruux oo shacab reyd ah kana kooban dumar carruur iyo waayeloan waxba galabsan halkay dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaana waxay isla wakhtigaas shaaciyeen inay dhinteen saddex ka mid a maxaabiistii ku xirnaa nuseyraad howlgalka labaad ay ku soo furteen maxaabiista ayaa waxauu dhacay toddobiyo labaatankii agosto labada kun afar iyo labaatanka waxayna ku soo furteen hal maxbuus oo lagu magacaabo farxaan alqaadi wixii markaasi ka dambeeyeyna waxay xukuumadda talaabiib bilowday inay dib u soo celiso tiraado badan oo meydadka maxaabiista ah kadib howlgalla milatari ay ka fulisay marinka khaza waxaana uga caansan weerarada ay fuliyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda ee ku soo kaxayseen meydadka maxaabiista weerar ka dhacay deegaanka talla suldaan ee magaalada rafax taariikhdu markii ayd soddon iyo kowga agosto labada kun afar iyo labaatanka waxayna halkaasi ka soo kaxayseen lix ka mid a maxaabiistii ku dhintay dagaalka khaza taliska militariga sahinada yuhuudda ayaana wuxuu markaasi war uu soo saaray ku sheegay in lixdani maxbuus ay dhinteen sagaaliyo tobankii isla bishani agosto labada kun afar iyo labaatanka waxaana dhimashada maxaabiistani ka dhashay saameyn aad u xoogan iyadoona dibadbaxyo ballaaran ay dhigeen ehelada maxaabiista yuhuudda iyo guud aan shacabka sahaynada hay-adda ehelada maxaabiista ayaana waxay xilligaasi sheegtay in howlgallada militari ay sameynayeen ciidamada yuhuudda uu sababayo dhimashada maxaabiista ku xidhan khaza waxayna bilaabeen wixii markaasi ka dambeeyey in xukuumadda netanyahu ay culeys ku saaraan inay dib ugu laabato miiska wadahadalka si maxaabiista dhiman loo soo celiyo iyagoo nool kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay dhankooda mar walba baahinayeen bayaanaad iyo war-saxaafadeedyo maamulka yuhuudda loogu sheegayo inuu ilaaliyo nolosha maxaabiistiisa ku sugan khaza iyagoona sheegay in tobanaan ka mid ay hore ugu dhinteen duqiimaha dhexdooda waxayna xukuumadda netanyahu marar badan uga digeen inay ku kacdo falal dhibaateynaya nolosha maxaabiista iyagoona shacabka yuhuudda mar walba u sheegi jiray in nolosha maxaabiista waa laisgelinaya netanyahu madax adeegiisana ay ku dhinteen maxaabiis fara badan waxay ku qasbanaadeen xukuumadda netanyahu wixii markaasi ka dambeeyey inay adeegsadaan xeelado kale oy ku soo celin karaan maxaabiista waxayna heshiis maxaabiis weydaarsiha la gaareen kooxda muqaawamada falastiin waxayna dib u soo celiyeen boqol iyo afar ka mid a maxaabiista ku jira gacmaha muqaawamada oo iskugu jira kuwa ka soo jeeda wadamada reer galbeedka oo istalaalashada yuhuudda iyo kuwo kale waxayna midaasi beddelkeed yuhuudda sii deysay in ka badan laba boqol iyo afartan maxbuus oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ku xirnaa xabsiyadooda heshiiska ayaana idlaaday diseembar labada kun saddex iyo labaatanka hadda oo lagu jiray heshiis maxaabiis weydaarsi ah waxaa maamulka gumaystaha yuhuudda loo soo celiyey shan iyo labaatan ka mid a maxaabiistooda nool ee ku jira jeelasha muqaawamada falastiin iyo afar meed oo maxaabiistooda ka mid ah kuna dhintay duqiimaha dhexdooda haddoo lagu jira heshiis maxaabiis weydaarsi ah waxaa maamulka gumaystaha yuhuudda loo soo celiyey shan iyo labaatan ka mid a maxaabiistooda nool ee ku jira jeelasha muqaawamada falastiin iyo afar meedo maxaabiistooda ka mid ah kuna dhintay duuqeymaha dhexdooda dhanka kale waxaa iminka xabsidooda ka soo baxay oo xorriyaddooda dib u helay kun toddoba boqol soddon toddoba ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee muddada dheer ku xirnaa xabsida sumcadda xun ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna midaani muujinaysaa in xukuumadda talaabiya bay marnaba awoodi weysay in wax ka badan shan maxbuusoo yuhuudda ay ku soo ceshato howlgal milatari waxaana iyadoo guuldaraystay ku khasbanaatay inay qaadato heshiis maxaabiis weydaarsi ah waxaa sidoo kale heshiiskan yuhuudda ugu suurtagalay inay dib u soo celiyaan afar ka mid ah maxaabiistii ku dhintay khaza tiro kalena waxay ku soo furteen howlgalla milatari dagaalyahanada muqaawamada falastiinna waxay carabka ku adkeeyeen in maamulka yuhuuddu isaga yahay mid ka dilay maxaabiistiisa intii uu ku guda jiray duuqeymaha sirsifeynta ee uu ku hayay shacabka abriyada netanyahu ayaa waxuu hadda bilaabay inuu sheegto guulaan waxba ka jirin isagoona soo qaatay tiro maxaabiis oo been abuur ah waxayna hadda warbaahintu warinaysaa in xisbiga sahayuniga ee uu hogaamiyo bitsleil samatritish ay si cad u diideen inay galaan heshiiska marxaladiisa labaad si kastaba maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa wuxuu dagaalka marinka khaza ku waayey askar aad u fara badan iyadoo sidoo kale ay gacmihiisa ku halaagsameen maxaabiistooda ku xidhan marinka khaza muuqaale kala duwan oo kooxda muqaamada falastiin ka soo duubtay maxaabiista yuhuudda ayaana waxay xukuumaddooda uga dalbaday inay joojiso duqaymaha iyaguna ay yihiin kuwa inta badan ku halaagsamaya waxaana iminka uu dagaalka soo idlaaday islamarkaana la gaaray heshiis maxaabiis weydaarsi ah lana soo daayay qaar badan oo ka mid ah kuwii ku xidhnaa jeelasha muqaawamada weli waxaa gacmaha muqaawamada ku haray tiro maxaabiis ah heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee janno ayuu ka koobnaa ilaa iyo saddex weji wejiga koowaad ayaana hadda ah mid gabagabo ah waxaanuu maamulka gumaystaha yuhuudda ka cagajiidaya inuu galo marxaladda labaad iyagoona doonaya inay dib ugu laabtaan dagaalka islamarkaana ay dhaqangeliyaan handasaha qaraska xornimada ah ee uu trump soo jeediyey markii uu ku soo fadhiistay kursiga aqalka cad shacabka yuhuudda ayaana waxay maamulka netanyahu uga digeen inuu ku dhaqaaqo wax mar kale lasgelinayo nolosha maxaabiista yuhuudda ee ku sugan khaza tobannaan qofood oo yuhuudda ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in netanyahu uu mar walba ku dhaqaaqayo doqonnimadiisa